بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد maanta waxaan maraynaa maalintii saddexaad ee bisha barakaysan ee ramadaan sanadka kun afar boqol afartan iyo afarta hijriyada nabiga caleyhi salaatu wasalaam runtii waa fursad aad iyo aad u qiimo badan radio himilo waa idin soo dhaweyneynaa waxaa jirta bishan barakaysan ee ramadaan runtii waxa weeye dadka muslimiinta aad iyo aad bay ugu weyn tahay waa bishii ay dadku muslimiinta waajibka afraad ee ilaahay subxaana wa tacaala uu ku waajibiyey arkaanul islaamka ay gudanayeen bishan barakaysan ee ramadaan waxay u baahan tahay in maaragtay aanu si fiican aynu usoo dhaweyno maxaynu kusoo dhaweyneynaa bishan barakaysan ee ramadaan maxayse tahay bishan barakaysan ee ramadaan waxaan horta inaan kusoo dhaweyno farxad ayay naga mudan tahay maxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacaala ayuu ina waafajiyey inuu ina soo gaadhsiiyey marka nicmo ilaahay ku siiyey oo dad badan oo bishaan inay soo gaaraan jeclaan lahaayeen ayna soo gaarin weeye horta waa inaynu farxad kusoo dhaweyno qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu marka waa farxad ilaahay subxaana wa tacaala oo inoo keenay taasi waa mid waa inaynu kusoo dhaweyno midda kale waa runtii waxay tahay bishaan iyada waxaan dhihi karaa anu waa bil dadka muslimiinta ilaahay subxaana wa tacaala uu u furayo seminaar seminaarkaas oo maaragtay uu ku bixinayo hadiyooyin qaali ah marka bishaan barakaysan seminaarka ah oo weliba qur-aanku uu ku tilmaamay ayaaman macduudaad maalmo kooban inay yihiin seminaar inay tahay waxaad ku garanaysaa waxaa lagu tababarayaa dadka muslimiinta ah jamiic alacmaal alkhayriya ayaa lagu tababarayaa amba haddaanu fiirino diinteenna islaamku waxaa weeye saddex tiir ayaa ugu waaweyn amba waa saddex tiir baan dhihi karaa waa iimaanka waa islaamnimada waa akhlaaqda amba ixsaanka marka waxaad hadaad u fiirsato saddexdaa tiir ayaa lagu tababarayaa seminaarka dadka muslimiinta ah waxaa uga horeeya man saama ramadaana iimaanan wa ixtisaaban iimaanan baa layidhi marka qofkii bisha ramadaan sooma iimaanan u sooma marka iimaankii ayaa markaa lagu tababarayaa maxaa yeelay cibaado kasta iyo khayr kasta oo la sameeyo aliimaanu yasdaad marka wuu ku ziiziyaadayaa marka waxa weye waxaan dhihi karaa bishan waa bishii tababarka marka waa inay dadka muslimiinta ay kusoo dhaweeyaan inay yahay seminaar tababar ah oo ay cibaadada ilaahay subxaana wa tacaala oo dhammaanteed ay ku gudanayaan dhinaca kale markaad ka fiiriso marka iimaankii baa la ysku tababarayaa muxuu ah waxaa kaloo laysku tababarayaa acmaashii caadiga ahayd ee tababarka ahayd oo ah islaamnimadii amba arkaanul islaamkii waxaan ognahay shanta tiir ee islaamka shantaas iyada ah bisha barakaysan ee ramadaan ayaa la dhiirigeliyey waana laisku sii tababaraya markaasa waxaa la yidhi man qaama ramadaana iimaanan wa ixtisaaban ufira lahu maa taqadama min dembihi qofkii bishaa ramadaan istaagaa layidhi oo tukada marka tukashadaas r macnaheedu maxay ku tusinaysaa yani in la tukado yaa haddana bisha anoo awal hore tukanaynay ayaa haddana waxaa laynagu sii maaragtay adkeeyey inaanu bishaa ramadaan aynu tukano marka sidaa darteedba waxaad ogtihiin in dadka muslimiinta aanu taraawiix tukanayno salaatu tahajud la tukanayo marka waa tababar oo qofka muslimka lagu siinayo inuu markaas uu salaadii uu ku cibaadaysto dhanka kale markaa fiiriso tawxiidka ayaa uga horeeya tawxiidka waxaa weeye in la badiyo oo muxuu ahay oo ducada la badiyo waa waxyaabaha madruubka ee bishan barakaysan ee ramadaan la iska rabo marka tawxiidkii iyo muxuu ahaayey ducadii iyo waxaas oo dhan waa cibaadadii waana bayskii muxuu ahaayey ee arkaanul islaamka bayskiisii weeye macnaha tawxiidku dhinaca kale markaad fiirisid waxaa la isku tababarayaa sadaqada asadaqatu fii ramadaan way ka bedelan tahay yani muxuu ahaayey bilaha kale oo muxuu ahaa qofkii bisha ramadaan wax sadaqaysta iyo in la dhiirigeliyo nabigeena alayhi salaatu wasalaam kaana ajwad annaas wa kaana ajwad maa yakuunu fii ramadaan nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu deeqsisanaan jiray baa layidhi oo ugu saksanaa oo waxbixinta iyo ugu fiicnaa marka ay bisha ramadaan la gaaro marka sadaqadii oo arkaanu islaamka ahayd ayaa laynagu tababarayaa oo tababar laynagu siinayaa waxaa kuu soo raacay soonka naftiisii soonka haddee soon kale miyaan soomi karaa soon kale macnaha isaga naftiisii baa tababar lagugu siinaya oo maxay tahay soonkii waaba waajibkii ilaahay la saaray oo aan gudanayna waa mid xataa waxaa lagugu sii dhirigelinayaa inaad sooman kale hesho sooman kale seed ku helaysaa waxaad ku helaysaa haddii waxaa lii qofka feeri qof sooman qofkii afuriya wuxuu helayaa baa lii ajrigiisii oo kaleeto marka waxaad helaysaa soonkii aad soomaneed waad helaysaa soon kale oo dhebel ana waad helaysaa marka meesha waxaad ka garanaysaa in haddana soonkii laysku tababarayo ayaad meeshaa ka fahmaysaa xajkii baa kuu yimid bishan bishii la xajin jiray maaha laakiin haddana waxaa aad loo dhiirigeliyey cumrada cumraduna waxay walaal la tahay xajkii bay la walaalo tahay oo maxaa yeeley cumrada iyo xajku waa isku acmaal weeye marka laga reeba waxyaaba yar ay ku kala gedisan yihiin marka sidaa darteed bu nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi macnaha cumro oo ramadaan ah waxay la micno tahay xaja oo xaj oo aniga maci oo nabiga calayhi salatu wasalaam aan la xajisay marka taasna waxaad ku garanaysaa in haddana laisku waa- maaragtay laisku tababarayo muxuu ahaayey in xa- yani wixii oo acmaashii arkaantii islaamka in laisku tababaraya baad ka garanaysaa marka waxaa weeye sadaqadii baa laisku tababaray soonkii baa laisku sii tababaraya oo lasii ziyaadsanayaa waxaa lasii ziyaadsanayaa muxuu ahaa salaadihii marka arka waxaan dhihi karaa yani arkaanu islaamkii dhammaanteed yani bisha aan barakaysan ee ramadaan waa la soo gelinaya iimaankiina waa la soo geliyey waxa ugu muhiimsan oo bisha aan barakaysan ee ramadaan loogu tabagalay in laiskugu tababarana waxaaba- waxaa weeye waa ixsaanka waa akhlaaqda wanaagsan maxaa yeelay nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man lam yadac qawla zuuri walcamala bih qofkii aan ka tegin hadalka xun iyo ku camalfalkiisa falaysa lilaahi xaaja min an yadaca طacaamahu aw sharaabahu aw kama qaala calayhi salaatu wasalaam ilaahay danba kama laha qofkii aan maaragtay aan ka tegin yani qowlka maaragtay een, aan fiicnayn oo beenta ah iyo ku camalfalkiisa ilaahay dan kama lehe kam min saaimin laysa min sawmihi ila aljuuc walcadash lama rabo marka meesha maxaad ka garatay marka fiiri imaankii iyo muxuu ahaaye acmaashii khayrka ahaa ee la samaynayey macnaha niyadii aan dhahno wixii acmaashii qalbiga ahaa iyo acmaashii jawaarixda ayaa la isku tababaraya maxaa la isugu tababaraya labadaa camal miraha loo socdana waxaa weeye waa miraha ugu dambeeya oo ah in qofka muslimkaa uu noqdo markaa qof akhlaaq wanaagsan oo aad iyo aad maaragtay u wanaagsan sidaa darteed baa macnaha qofka saamka waxaad ogtihiin xataa hadduu qof la dagaalamo amba uu kucaayo waxaa la yidhi haddii uu ku dagaalo oo maaragtay ha dhaho allahuma ini mrim saaimin ilaahay anu waan soomanahay marka qofkii marka waxaad muslim waxaad garanaysaa in soonka micnihiisu iyo ujeedadiisa ugu weyn ay tahay in akhlaaq wanaagsan oo maaragtay bishaa barakaysan lagala kulmo marka tababarkaas isaga ayaa ilaahay subxaana wa tacaala bishan barakaysan ee ramadaan dadka muslimiinta ayuu siinayaa istiminaarkaasna waxaa loogu talagalay bishan ramadaan ilaa bisha kale inuu marka intaas uu maaragtay u ahaato yani bateri amba toosh amba muxuu ahaaye la kaarikeeyey kaasoo marka u iftiiminaya ilaa bisha kale ee barakaysan ee ramadaan laga gaarayo sidaa darteed baa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yani muxuu ahaaye aljumcatu ila aljumca wa ramadaanu ilaa ramadaan jumco ilaa ka jumco ramadaan ilaa ramadaankiisa laga gaaro waxaa weeye maaragtay waa waxay noqonaysaa waa mukafiraad waxay dhaafayaan qofka dembigiisi bay dhaafayaan haddii laga dheeraado weye markaas iyada ah dembiyada waaweyn haddii laga dheeraado marka waa macnaha waa waa fursad ramadaanku waxaan dhihi karaa marka waa fursad sanadkii marina soo maraysa oo tababar ah oo ilaahay subxaana wa tacaala marka uu inagu siinahayo naxariistiisa uu inagu siinahayo dembi dhaafkiisa uu inagu siinahayo oo ilaahay subxaana wa tacaala farxad uu inagu siinahayo waa bishii farxadda iyo habiga iyo sacaadada ilaahay subxaana wa tacaala uu inagu siinayey sidaa darteed baa maxaa weeye lisaa'imi farxataani farxatun cinda fidrihi wa farxatun cinda liqaa'i rabbihi subxaana wa tacaala waxaa leeyahy qofka soomani waxaa weeye farxad buu leeyahay marka sidaa darteed waa bishii farxadda waa bishii maaragtay farxadda laga kasbanayey waa bishii dembi dhaafka laga kasbanayey waa bishii muxuu ahaa khayrka badan laga kasbanayey waa bishii ilaahay subxaana wa tacaala aan rajaynayno inuu maaragtay uu qiyaamaha maaragtay inoogu shafeeco oo maxaa yeelay qofka saa'imka iyo qofka sooma waxaa weeye waad ogtihiinoo soomku qiyaamaha markii la gaaro dadkiisa wuu u shafeecayaa marka sidaasuu ku badbaadayaa waxaa weeye janna naartan uu kaga badbaadayaayo muxuu ahaaye maaragtay waa ka nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxa weeye asawmu junna waaye waa gaashaan weeye kabacdina jannadu ku gelaya jannadana wuxuu ka gelayaa albaabka maaragtay rayaan la yidhaahdo oo maaragtay oo jannada gaarka u ah muxuu ah muxuu ah dadka sooman ay gaarka u leeyihiin ayuu ka gelayaa marka ilaahi subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuuna waafajiyo bishaan barakaysan ra- khayrkeeda oo maaragtay sidoo kalete cibaado wanaagsan inaan dhexdeeda gelino ayaan ka weydiisanaynaa Eh, ilaahi subxaana wa tacaala inuu naga aqbalana waan ka rabnaa asaga ayaan ka doonaynaa aad iyo aad baad maaragtay u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu